نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinlimo jimco ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kana waafaqsan lix iyo tobanka agosto labada kun afar iyo labaatanka qodobada jimcahan aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sidee ayuu mucallimka ula tacaamulayaa ardaygay waxbarashadiisa hooseyso maxayse tahay tallaabooyinka muhiimka ah ee laga doonayo inuu qaado baraha si uu u dhiso heerka waxbarasho ee ardayga daciifka ah warbixin ayaad dhegaysan doontaan sidee salafkay u biili jireen carruurtooda waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada shanaad ee taxanaha salafka iyo carruurta waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaadkani ku wareysannay carruur fara badan oo nagala soo xidhiirtay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga waxaad sidoo kale maqli doontaan inta uu barnaamij ka socdo xubin cusub waan ugu magacdarnay sheeka xariir taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah xubinta siirada nebiga sala allaahu calayhi wasallam ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نروج نورنا دستورنا ونظام النوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب waa hagaag carruuray mar kale ayaan hawadiidinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilowna barnaamijka sidee ayuu mucallimka ula tacaamulayaa ardayga ee waxbarashadiisa hooseyso maxayse tahay tallaabooyinka muhiimka ee laga doonayo inuu qaado baraha si uu u dhiso heerka waxbarasho ee ardayga daciifka ah
نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم inta badan waxay mucallimiinta la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan heerka waxbarasho ee hooseeyo ardayga dugsiga ama fasalka dhexdiisa sidaa daraaddeed waxay mucallimiintu adeegsadaan ciqaab ama garaacis si ay wax uga beddelaan heerka waxbarasho ee ardayga ay waxbarashadiisa hooseyso taasina ma ahan mid saxan دليل العالم أستاذ كم ربى أجيال وعلم ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم بالعلم فهيا نتعلم haddaba waxaan soo gudbinaynaa haddii uu allaah idmo dhowrna saaxiib way habboon tahay inuu adeegsado baraha si uu wax uga beddelo heerka waxbarasho ee ardayga daciifka ah midda koowaad waa inuu macallimka ogaadaa dhibaatada haysata ardayga si uu wax uga beddelo heerkiisa waxbarasho baraha ama mucallimka waxuu la kulmayaa arday fara badan oo ay tacliintooda hooseyso sidaa daraaddeed waa inuu isku dayo inuu fahmo sababta asaasiga ee kaliftay in dhibaatadani ay dhacdo waxaa laga yaabaa in ardaygan ay dhibaatada ku keentay sababo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin saaxiibada ardayga qoyska ama dhaqaalaha dhiirigelin la'aanta waxbarashada iyo kuwo kaloo ku caabin kara haddii uu ogaado inuu xaliyo dhibaatada ardayga haysata ee xagga waxbarashada ah labo in loo eego kala duwanaanshaha shakhsiyadeed ee ardayda fadhisa fasalka inta lagu guda jiro waxbarashada ubadka mucallimka waxaa laga yaabaa inuu la kulmo arday ay kala duwan tahay shakhsiyadooda waxaana laga yaabaa in mucallim ku dareemo in arday ama dhowr arday aysan awoodin inay fahmaan cashirka uu xilligaasi bixiyey markay xaaladdan dhacdo baraha waa inuu xisaabta ku darsadaa oo uu ku celceliyaa sharaxaadda mar ama mar ka badan saddex ardayda mar walba in la dhiidhageliyo dhiidhagelinta waa mid ka mid ah waxyaabaha doorka muhiimkaa ka qaato habka waxbaridda maadaamay awood u leedahay inay ku abuurto dhiidhagelinta in ardayda ay jeclaadaan waxbarashada gaar ahaan ardayda ay waxbarashadoodu hooseyso afar ardaygaaga waa inaad bartaa habka loo nidaamiyo wakhtiga ardayga waxqabadkiisu hooseeyo wuxuu u baahan yahay hanuunin iyo tawjiihinta mucallimka sidaa daraaddeed mucallimka wuxuu door muhiima ka qaataa ardayga nooca uu yahay waxaana mucallimka laga doonayaa inuu ardaygiisa baro sida loo degsado jadwal loona kala horumarsado taasi waxay ka caawinaysaa ardayga inuu wax barto sidaa awgeedna xaaladiisu ay soo hagaagto muddo kadib shan in mucallimka xal u helo hilmaamka ardayga ee darsiga uu qaato ardayda daciifka ah ayaa la kulma dhibaatada hilmaamka deg dega ah iyo inaysan xusuusan xogta sidaa daraaddeed waxay u baahan yihiin talo iyo tusaalaynta mucallimka si ay u bartaan sida saxan ee darsiga ay qaataan ugana fogaadaan dhibaatada hilmaamka lix in la daryeelo ardayga daciifka ah mucallimiinta ayaa inta badan qalad ku gala inay ihtimaamka saaraan ardayda ku fiican waxbarashada kuna xel dheer cilmiga iyo aqoonta iyagu aan eegeynin kuwa waxbarashadoodu hooseyso waxayna taasi keeni kartaa inuu ardayga daciifka dusha iska saarin cashirka iyo darsiga loo diro maadaama aan su'aal laga weydiinaynin sidaa daraaddeed ardayga daciifka wuxuu u baahan yahay in ihtimaamka la saaro si uu wax badan u akhriyo xilliga uu firaaqada haysto toddobo in ardayga daciifka lagu mutaabicayo waxbarashada mid ka mida asbaabaha mucallimka ku caawin kara inuu xaliyo ardayda waxbarasho ahaan hooseeya ayaa ah inuu siiyo daryeel dheeriyaah iyo saacado ka baxsan wakhtiga ama xiisadda fasalka laakiin mucallimiinta qaar ayaa laga yaabaa inay ka lablabeeyaan iyagoo marmarsiyo u ah inay ku mashquulsan yihiin diyaarinta cashirka ee xiisadda soo socta midda sideedaad waa midda ugu dambaysa waa in baraha ama mucallimkay u simnaadaan ardayda waxbarashada ku fiican iyo kuwa daciifka ah sababaha keena dib u dhaca ku yimaada xaaladda waxbarasho ee ardayda daciifka ah waxaa ka mid ah in ardayda ku fiican waxbarashada ay wada fadhiistaan kuraasta hore oo ay ardayda aqoonta hooseysa u daayaan kuwa dambe waa in mucallimka dib u habeeyo fadhiga si qofka tacliinta hooseysa uula fadhiisto ardayga caqliga leh ee waxbarashada ku fiican
بالعلم فهيا نتعلم ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم بالعلم فهيا نتعلم نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي
barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna yuuna idinkaga imaanayaa sidee salafka u bili jireen carruurtooda waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee taxanaha salafka iyo carruurta waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh casaam abuuyaxya ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد maanta waxaan iskor taagi doonaa waxay salafku ay samayn jireen oo ay ka mid tahay alinfaaqu calayhim inay ilmahooda ka warhayaan oo ay biilaan waxyaalahay marka ay samayn jireen waxaa ka mid a salafku ma yahayn qaar ilmahooda dayaca ee way u shaqo tegi jireen shaqotagaas ayaana keeni jiray marka dambe inay xoolo u keenaan wuxuu leeyahay muslim waxay la kulmay mucaawiya ibnu qurax anigoo ka yimi meel duura oo soo qaaday adeeg iyo xaabo aan suuqa geeyo markaasa wuxuu igu yihi buu ihi maxaad samaynaysaa waxaan igu yihi marka adeegaad arkaasi ee hadda aan watee duurka aan kala yimi waxa aan ehelkayga ka bari yeelay deymo badan oo lagu lahaa ayaan kaga bari yeelay xoolo xalaalana waa aan ka helay markaasaa wuxuu igu yihi buu ihi markaa lain akduwa fiima kadawta fiihi kula yowm axabu ilaya min an aquuma alleyl wa asuuma annahaar shaqada aada haysid ee ah ilmahaaga inaad u kalahdid oo aada u qadhaab raadisid ayaa waxaan ka jecelahay inaan habeenkiina taagnaado maalintiina aan soomanaado marka salafku maxay dareensanaayeen ilmaha in loo shaqo tago ayay dareensanaayeen oo shaqadaas ayay u samayn jireen waxaa kale oo ay samayn jireen salafku waxay u kaydin jireen mararka qaarkood maal ayay u kaydin jireen maalkaa waxay ugu kaydinayaan beri ka maalin hadday ku timaado geeri kelisa in baahi ay ku timaado ayay kala ordayaan ilmahooda oo dadka gacmo inay hoorsadaan ayay ilmahooda ka ilaalin jireen wuxuu oran jiray shacbi raxmatullaahi calayh maa taraka cabdun maalan huwa fiihi yacdamu ajran min maalin yatrukuhu liwaladih yatacafafu bihi cani innaas addoon ma jiro maal uu ka tegay oo uga wanaagsan ugana khayr badan maal uga tegay ilmihiisa oo hadhow toole baahida ay kaga maarmaan waxyaalaha ay samayn jireen waxaa ka mid a waxay u samayn jireen shay kasta oo ay u baahan yihiin ayay inta badan guriga u dhigi jireen iyagoo isku dayaaya inay baahidooda kafeeyaan ayuba sakhtiyaani raxmatullaahi caleyh ayaa waxaa la leeyahay suuqa ayuu ku ganacsan jiray mar kasta oo suuqa uu ka yimaadana gacanta waxbuu ku wadi jiro ilmihiisa ayuu u geyn jiray ilmihiisa guriga wuxuu u dhigay xataa dhalada subaga ay ku shubanayaan ayuu u dhigay oo saliidda ay ku shubanayaan ayuu u dhigay markaasa waxaa la weydiiyey arrintaas waxaa yidhi saasaad samaysaaye ka waran ayaa lagu yidhi wuxuu ihi xasan baa waxaa ka maqlay xasan basri ina almu'min akhada can illaahi adaban xasana faidaa awsaca calayhi awsaca waidaa amsaka calayhi amsak ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonka adab ayuu baray adabta uu barana waxa weeyaan ixsaanka inuu sameeyo ayaa la baraya ee arsaaqda ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka hadduu u waasiciyo waa inuu ilmihiisa u waasiciyo haddii arsaaqdu cidhiidhi ku noqotana waa inuu markaa intuu awoodo uu sameeyo oo baahi ka badan aanu samaynin waxyaalaha ay samayn jireen waxaa ka mid ah oo ay mar walba ay ilmaha infaaqooda ay ku samayn jireen waxay leeyihiin culimadu salafku waxay samayn jireen waxaa ka mid ah inaanay wax weyn u arki jirin waxyaalaha ay ku bixinayaan awlaadooda iyo reerkooda maadaamay tahay uun baahidii meesha taalay israafka hore nu soo marnay inay ilmaha aanay salafku u ogolaan jirin laakiin waxaa jirta shay ay u baahan yihiin oo haddana xoolo badani ay ku baxayso xoolaha badane ku baxaya may fiirin jirine inay reerku u baahan yihiin ayay fiirin jireen xasan albasri raxmatullaahi calayh ayaa waxaa lagu yidhi haddii ka waran reerkaygu ay u baahan yihiin cadar cadarkaasina uu joogo labaatan dirham uu joogo xilligaa marka xoolo weyn ayay ahayd ma soo iibsan karaayo cadarkaa ma soo qaadan karaa haddaan soo qaatase ma israafay noqonaysaa wuxuu yidhi marka israaf ma noqonayso waana soo qaadan kartaa macnaha una dareensiinaya maxay tahay macnau dareensiinaya waxa weeyaan shayga baahida ilmaha lagu xalinayo ama ay u baahan yihiin ee anfacaya hadduu qaali yahayna aanu dhib lahayn in loo gado aanu dhib lahayn marka salafku saasay ilmahooda uga warhayn jireen oo biilkooda iyo dhaqaaleyntooda ay uga warhayn jireen laakiin innaga xaaladeenna haddaynu fiirino dayn badan oo ka mid a way iska dhaldhalaan markay iska dhaldhalaanna waxay ku maamaahaan intuu tagoogta ku jiri lahaa tubta hadda adtanaado ayay yidhaahdaan marka macnaheed waxa weeyaan waa dhal oo dhig ayaa la yidhaahdaa taasna looguma talagelin ilmaha tarbiyadoodii baa lumaysa aakhire wax badan baa hadhowna lagaa weydiin doonaa qof walba markaa waa inuu ilmuhu dhalay ilaahay tabaaraka wa tacaala uga cabsado biilkooda iyo noloshooda awooddiisana aanu ka hagranin subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta idaacadda islaamiga alfurqaanna ayuuna idinkaga imaanayaa qeybihiisa hore ayaanna sii tallaabsanaynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee sheeka xariir oo waa xubin cusub oo aad toddobaad kasta ku dhegaysan doontaan barnaamijka tarbiyada carruurta waxaana soo jeedinaya hooyooyinka soomaaliyeed
hooyo hawaayin hawaala loobin hoyo hawaayin labada waalid hoyo hawaayin wardheere aabe hoya hawaayin waxsiiska hooyo hoya hawaayin walaala dhowra hoyo hawaayin hawaala loobin mageli baaro horay manaaskiibaa gobno hobay gobnobood geedalka waahayday maabaabaa socdaalay socdaaloo sodoon maqnaaday
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caruurey sheekaan ka sheekaynayaa sheekadaasi waa sheeko caruureed Ee, sheekay sheeko sheeka xariiro sheeko caruureed Een, beri waxaa jiri jiray een, hooyo iyo aabbo waxay dhaleen wiil iyo gabadh wiilkaa iyo gabadha een, gabadhu waxay ahayd gabadh caqli badan wiilkuna caqli badanoo saasa ma lahayn Een, markaa gabadhii caqliga badnayd een, maalin ariga reerku reer baadi ahayna ari bay ayay lahaayeen xoolay lahaayeen ariga waxaa raacda maalinna een, gabadha caqliga badan ee maalina waxaa raaca wiilka bilaa caqliga maalintii dambe arigii oo jooga een, buuraha saylac u dhow daaqaaya ayaa waxaa u imaatay ee, ga- ayaa dacawa u intima arigii wiilkii bilaa caqligahaa baa ariga raacay wiilkii bilaa caqliga ahaa arigii la jooga ayaa arigii dacawa cuntay een, neef ka mid a ariga tiradiisu waxay ahayd sagaashan neef sagaashankii neef hal neef haddii ay dacawa cunto maxaa soo hadhay siddeetan iyo sagaal baa soo hadhay siddeetan iyo sagaal neef adrhigii oo ah ayay inantii ee, ninkii reer bilacaqliga wuxuu doonay inuu yidhahdo adhiga intuu neefkii ay dacwadagu cuntay intuu intuu aasay oo god u qoday buu wuxuu doonay inuu yidhaahdo waxba lama cunin ariga waxba kama maqna ariguna sagaashan neef ma aha casarka markay tahay ariga loo imaanaya waa la tirinaya arigu hadduu sagaashan neef noqon waayo maxaa dhacay waa la qaraaca wiilka yar ama waraabaha caawa loo xiraaya waraaba ma taqaanin haa waraabaha loo xidhaya caawa ma garatee markaa gabadhii caqliga badnayd ayaa meel ka aragtay isagoo god qodaya oo aasaya neefkii ariga ahaa markaasay ku tiri waryaha bilaa caqli neefkanaad aasaysid arigu sagaashan neef buu ahaa siddeetan iyo sagaal baa soo haray bilaa caqliyow xaggaad ku wadaa meel fogna way u soo istaagtay way ka caqli badan tahay asaga wuxuu is yidhi caqli dheeloo berri markii ay ariga raacdo waxaad tidhaahdaa maxay heetay ayadaa ariga laga cunay neefka laga cunay aniga laygama cunin ma garateen marka waxa dhacday arigii een, casirkiiba arigii lasoo kaxeeye gurigu imaaday guriga ariga markuu imaaday hooyadii baa u imaatay waa la kaxeeyey isagoo wiil gurigu iska aaday habeenkii waa la iska saxay ariga lama tirinin nasiibkiisa subaxii inantii gabadh yarada caqliga badnayd baa raacday arigii markii subaxii oo dhan la joogtay la joogtay la joogtay een, casirkii markeed hooyadii u imaatay arigii baa la tiriyey arigii wuxuu noqday tiradii aydii sheegay oo siddeetan iyo sagaal neef waxaa la neef baa maqan neefki wuxuu noqday ceesaan ariga ka mida ceesaantan arig kasta magac buu leeyahay waxaa la yidhi ceesaantii ina dulcas ayaa maqan ee aaway ceesaantii baa la ba- ayaa la raaraadiyey inantii yarad baa waxaa ku jiri hooyoy aniga ariga waxba laygama cunin maanta si fiican baan ula soo joogay dabeedna wiilkii yaraa ee- ee bilcaqliga ahaa baa yidhi ayadaa laga cunay wiilka loo yar gabadha loo yaray waxaa labadiina kii laga cunay waa la ogaan doona waxay tiri neefka asagaa laga cunay shalib casarkii buunu aasay neefka hadda la cunay neefkii shalay la cunay maa isku eg yaa miyay isku egin carruuray iskuma eka marka gabadhii bilacaqliga in wiilkii bilacaqliga ahaa gabadhii buu rabay inuu been u sheego been ka sheego marka waxay ku tii waryaa neefku waa neefkii shalay la cunay ee maaha neefkii maanta la cunay ee ogow dembi ilaahay baad ka gashay dembina hooyadaa baad ka gashay dembina ilaahay baad ka gashay muxuu yahay intaasoo dembi carruuray yaa dembina anaad iga gashay afar dembi waaye dembi waxaad ilaahay baad ka gashay oo been baad sheegtay dembina waalidkaa baad ka gashay oo maxaad ka sheegtay Wa- been baad u sheegtay dembina adhigaad ka gasho waa dayacday hooyadina waxay tihi hawtaro adhigu cashadaada waa hallow maalinta adiga lagu diro waa hallow waraabahaa loo xiray kabacdina yaa soo badbaadiyey gabadhii caqliga badnay waxay tihi hooyo maanta u dhaaf maalin dambe ma samayn doonee marka ha noqonina dad caqli daran ee waxaad noqotaan dad caqli badan yaa dardaarankii waxa weeye carruuray inaad caqli badnaataan inaad wax walba barataan inaad wax xifdidaan inaad fariido noqotaan inaydaan noqon dad nacsiya ah yaa aye asalaamu calaykum carruurtu markay yaryar yihiin ilmaha yar ee ee hooyadu ay dhasho waxaan u akhrinaa hees laydhada hees carruureed ama geeraar sidii bilaney bil dhalatay sidii biyo loo haraaday sidii burcad loo basaasay sidii guuguu la yeedhay sidii godliyo miyaradii sidii gun wiil ku curatay miyaan kugu goohay gacalo miyaan kugu goohay gacalo hobeeya hobeeya hobeeya hobeeyadu hadalba maaha caruurta lagu habaaye oo caruurta lagu sabaaye sabaa lagu seexiyaaye hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya dhammana wiilkaygiyowa sadkuu rabbi keenayowa oo kiiyan sugahayayowa hobeeya hobeey hobeeya adoo gel dhalay la jooga hoyo adoo laba goy iyo shaadhle adoo gaaladii gumaaday hoyo adoo qori garaba ka haysta anigu gaboobo gahaadhi mayo
فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa idaacadda islaamiga alfurqaanna waa uu idinkaga imaanayaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta qadka telefoonka oo aan ku waraysanno carruurta nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga iyagoo ka jawaabaya su-aalihii aan toddobaadkii tagay weydiinay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo maxamed halkeed naga soo wacaysaa
degmo qarle waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la soctay ha
su-aalihii lis weydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay ha su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallaahu canhu markii uu geeriyoonayey lixdan saddex su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
su-aal
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
qur'aan
ayah inoo akhri
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر madarsadii wax ka barataa مدرس دار القرآن waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
waxaa lagu bartaa tajwiidka qur'aanka iyo tuxfa
waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
idaacadda alfurqaan mujaahidiinta meel kasoo joogaan amiirkana abu cubeyda annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
calaykum salaam waraxmat ullahi wabarakatu waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana aan siina qofka qadka ku jira
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
abdu cali halkeed naga soo wacaysaa baankee buro
waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegay ma la soctay
ah
su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay ah
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imse sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallaahu canhu markii uu geeriyoonayey
lixdan iyo saddex sano
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe bu-aali waxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato ayih inoo akhri
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
madarsadii wax ka barataa waayahay ugu dambeyn iyad halkan ka salaamaysaa
حزينك ولدي يا سلطان
annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
سيد معلم إبراهيم
halkeed naga soo wacaysaa
دقمي جمام waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegay ma la soctay ها
su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay
ها
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imse sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallaahu canhu markii uu geeriyoonayey
لحين شبه
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
بوال
barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa
قرآن
ayih inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصرف ربك وانحر إن شانيك هو الأبتر
mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto داعية
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifayo inshaa allah iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
مجاهدينك أمينك يا أبو عبيد waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira adigoo magacaa ku bilaabayo أي نعم عبد
halkeed naga soo wacaysaa أنا
waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegay ma la soctay ها
su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay ها
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imse sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallaahu canhu markii uu geeriyoonayey
لحين صبح
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe بؤال
maxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato
قرآن
ayih inoo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر madrasadii wax ka barataa
وترجع waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
صومالي حساب أبي إسحاق mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto معلمك waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifayo inshaa allah iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين أنت تجروا إذاعة إسلامي الأصدقاء أمير كان أبو عيدو
annagana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh عليكم السلام waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo عبد الله سلام
halkeed naga soo wacaysaa ديان سنوري waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegay ma la soctay ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaar ay u tahay haa su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imse sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallahu canhu markii uu geeriyoonayey lixdan saddex
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
waale
maxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa وجاهدين فرما غدر أميت يعني هذا الفرقان
annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
زكريا حسن
halkeed naga soo wacaysaa لماذا تسلق waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaar ay u tahay ها su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imse sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallahu canhu markii uu geeriyoonayey لحظة سيد حسن su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
سؤال barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
قرآن ay inoo akhri يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين madrasadii wax ka barataa
صلاح الدين waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
الصومال إنجليز حساب تفسير قرآن وعربي
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
ويعدى الفرقان من جاهلية أنصار مركز ديوان annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
حمزة عزم halkeed naga soo wacaysaa
دجمال سرقل waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaar ay u tahay ها
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imse sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallahu canhu markii uu geeriyoonayey
ليه سيد عزم
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
سؤال barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
قرآن ay inoo akhri بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
madrasadii wax ka barataa مدرسة صلاح الدين waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
حساب إنجليزي الصومالي عربي تفسير قرآن
mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto مجاهد waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa walaalaha muslimiinta meel kasta jooga inuutana weeweediya cadislaam alfurqoon
annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo sumaan maxamed halkeed naga soo wacaysaa degmada sadagle waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
maya toddobaadkan waxaan rajaynaynaa inaad barnaamijka la socon doonto si aad uga soo jawaabto su-aalaha toddobaadka dambe barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة المجادة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع بدره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حلم أبي حانا
mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto معلمة
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifayo insha allah iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto
إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
ولا الله فلسطيني أبو عبيدي عظيم annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo نمعاء علي
halkeed naga soo wacaysaa دقمة صلق لي waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
ها su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay ها su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sane ayuu jiray abubakar sidiiq radia allaahu canhu markii uu geeriyoonayey
لحظة صدح
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
بوالة
maxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato سيرة
ay inoo akhri
وسار نحو الشام أشرف الورى في عام قمسة وعشرين القرى لأمنا خديجة مستبشرة وعاد فيه رابحا مستبشرا
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa ولا مجاهدين كانوا شواذ يا جاعد إسلامي الفرقان
annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta oo idin kaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan qeybihiisa dambe ayaana sii tallaabsanaynaa waxaad markaana ku soo dhowaataan xalqada labiyo labaatanaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhowaada xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam darsigii labaatan iyo koowaad waxaan kaga soo hadalnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aaday gurigii abi ayuub iyo muhaajiriintii oo bilaabay inay soo gaaraan madiina kanina waxaan uga hadli doonnaa howlihii ugu horeeyey ee uu suubanaha ka qabtay madiina goobtii ay fadhiisatay hashii uu saarnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu go-aansaday inuu ka dhiso masjidka nabowiga waxaana dhulkaas iska lahaa laba wiil oo agoon ah kuwaas oo lagu kala magacaabo sahal iyo suheyl oo uu xanaaninani jiray saxaabiga ansaariga ah ee ascad bin zuraar ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa la gorgortamay wiilasha ayaguna waxay jeclaysteen in waqaf aan ay u bixiyaan balse rasuulka ayaa ku adkaysaday inuu lacag bixiyo ugu dambeyntiina wuxuu ka siiyey toban diinaar xadiis saxiixa ayuu wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam reer bani najaarow igula gorgortamay gidaarkiina ayaguna waxay yidhaahdeen allah ayaan ku dhaaranne lacagtiisa alla un baan ka rabnaa dhulka laga dhisay masjidka waxaa ku yaalay geedka ay soomaalidu u yaqaanaan geed yahuud iyadoo sidoo kale ay goobta ahayd qubuuro ay ku aasan yihiin mushrikiinta rasuulka ayaana amar ku bixiyay in la faago qubuuraha geedkana la jara sidaas ayaana la sameeyey markii ay bilaabatay dhismaha masjidka oo lagu dhisayey caano iyo dhoobo wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam kala qaybgelayay saxaabadiisa dhismaha masjidka inta uu dhinac u fadhiisto indhaha kama daawanaynin waana sida looga baahan yahay dadka hormuud ku ah bulshada muslimiinta qiblada masjidkana waxaa lagu beegay masjidul aqsaa waxaana masjidka nebiga loo sameeyey saddex albaab tiirarka dhexna waxaa laga dhigay laamaha timirta ee ad adag hareeraha masjidka wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka dhisay guryihii ay ku noolaan lahaayeen xaasaskiisa guriga caaisha ayuu ka dhisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam bariga masjidka waxayna ku beegneed bishii shawaal ee sanadkii koowaad ee hijriga isla xilligaas wuxuu rasuulka guri u dhisay sawda bintu zamca oo ka mid ahayd xaasaskii suubanaha sala allahu calayhi wasalam howlihii kale ee uu suubanaha sala allahu calayhi wasalam qabtay kadib dhismihii masjidka waxaa ka mid ahayd in uu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin ragga la walaaleeyey waxay tiradooda dhammeed sagaashan ruux oo kala bar ay ka soo jeedeen ansaar halka inta kale ay muhaajiriin ahaayeen waxaan lagu walaaleeyey inay isgarabsadaan oo dhib iyo dheefba qaybsadaan sidoo kalena bilowgii hore waxay ahaayeen kuwo isdhexla haddii midkooda uu geeriyoodo ilaa uu markii dambe allah nasaqay maadaama hijradu ay leedahay culayso laga gudbi karo haddii loo sabro waxaa muhaajiriintii ka timid maka ku qabsatay madiina culayso ay ka mid tahay qandho joogto ah maadaama ay madiina ka cimilo duwan tahay maka abubakar iyo bilaal binu rabaaxa ayaa ka mid ahaayeen saxaabadii sida adag ugu xanuunsaday markii dambene wuxuu nebiga allah casa wajalla ka baryay inuu madiina ka fogeeyo jirada ka jirta suuskeedana barakeeyo muhaajiriintana qalbigooda jecleysiiya si la mid ah sidii ay u jeclaayeen maka ama kaba daran intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa darsigii labatan iyo labaad ee sirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socoto waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaase markan ku soo dhowaataan su'aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka dambe hase ahaatee waxaan marka hore u mahadcelinaynaa carruurta ka soo jawaabtay su'aalihii toddobaadkii hore carruurey su'aalaha toddobaadkan idiin soo gudbin doonna waxay iskugu jiraan siiro iyo sidoo kale juqraafi su-aasha koowaad carruurey waxay idin leedahay waxaad sheegtaan meeqa sana ayuu cumar binu khadaab radiallaahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta aan ku celiyo mar kale meeqa sana ayuu cumar binu khadaab radiallaahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta su-aasha labaad carruurey waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose waxaan idiin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socda idinkuona la soo xidhiidhayo maalinta khamiista galabteeda saacaddu markay ku bigan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo iyadoo uu wicitaan ka socon doono ilaa iyo labayo tobanka maqribnimo waxaadna naga soo wici kartaan teleefon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان آه والأمان والأمان نورنا لم يا ربي في ليالي الكرب
guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaadkani ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayna barnaamij shacaynkan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد مضت أيام